hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodoma ayaa mar kale deeq gargaar ah gaarsiisay dad danyar ah oo ku nool deegaanka lombar konton ee gobolka shabeellada hoose deeqdaani ayaana qayb ka ah dadaalada hay-adda ugu jirto sidii loo gaarsiin lahaa kaalmo bini-aadamnimo dadka ay saameeyeen duruufaha adag iyo saboolnimada gargaarka la qeybiyey ayaa isugu jiray raashinka noocyse kala duwan iyada oo si gaar ahna diiradda loogu saaray qoysaska nugul haweenka iyo dadka naafada ah ugu horeyna bulshada deegaanka ayaa si diiran usoo dhoweeyey deeqda iyago oona uga mahad celiyay hay-adda sodoma iyo cid walba oo qayb ka qaadatay gargaarkana
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dad soo barakaya ana malabla udheekreysa ku barakane hay-adda walaayitargal bariidkiina siisa ku haysan maasanta waka qabnaa asxanto qayr alla nasiiyo qayr alla nasiiyo qayr alla nasiiyo qayr alla nasiiyo waa qabna waa nasoo gaarsay waa qabna malablia udheegle
dhanka kalena mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa sheegay in howlgalkaasi uu qayb ka yahay barnaamijyo isdaba joog ah oo lagu taageerayo bulshada danta yare ee ku dhaqan deegaanka lamarkotan ee gobolka shabeellada hoose ugu horeyn al subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh oo maalintii labaad noo suurtageliyey habraacii hay-adda sodma inaan marno dhammaan mas-uuliyiinta haddii heer federaal ay yihiin haddii heer dowlad goboleed ay yihiin wasiirada gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose dhammaan gudoomiyaha hay-adda sodma agaasimaha madaxweyne cabdiciise laftagareen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maamulka lombar kontonkan awdheegle guud ahaanbo waa wadajirkeena maalinta labaad runtii lagu shaqeynaa in reer lombar konton gargaarkii loogu talagalay dadkii danta yar oo runtii deegaanada ku noolaa inaan gaarsino dhammaan tuulooyinkiina runtii a u kala dhiibno shaqo qurux badan waaye
runtii dhibaatada waa iska badan tahay laakiin intii lasoo gaarsiiyey waxaa markhaati ka nahay si qurux badan hay-adda say rabtay si ka fiican in loo gaarsiiyo loo qeybiyey iyadoo wax dhibaata ka dhicin dhanka amniga iyo dadka wax la siiyaayo naftarkooda waxay u baahan yihin in lakala ilaaliyo intaasoo dhanne waa waa la kala qaatay shaqada qof kastana shaqadiis waa ku guulaystay ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan hay-adda sodma ayaa si joogto ah waxa ay gargaar u gaarsiisaa dadka nugul ee ku noola gobollada kala duwan ee dalka